iminkana dalka zimbabwe sida aad warkaba ku maqlayseen malaayiin dada u dhashay dalkaasi ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb galaan doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamanka ee dalkaasi oo shantii sano oo mar la qabto musharaxiinta doorashadan maanta ka qaybgalaya waxaa ugu cadcad madaxweynaha dalkaasi robert mugabe iyo ra-iisul wasaarihiisa morgan jangirai madaxweyne mugabe ayaa xukunka dalkaasi hayay tan iyo markii dalkaasi xornimada uu ka qaatay britain muddo haatan laga joogo saddex iyo soddon sannadood falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inoo haysaa dadka reer zimbabwe ayaa maanta oo arbaco ah waxay u codaynayaan doorashada madaxweynaha iyo xubnaha baarlamanka tartanka madaxtinimada ayaa waxaa ku loolamaya shan musharax oo uu ku jiro ra-iisul wasaaraha xilka haya morgan tasfangara oo markan ay tahay markii saddexaad ee isku dayay inuu xilka ka tuuro madaxweyne robert mugabe master mugabe ayaa xukumaya zimbabwe tan iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii markaasi oo dalkaasi xorriyadiisa qaatay waxa uu mugabe ku baaqay in la xurmeeyo natiijada codaynta ka soo baxda haddii aad u tallaabsatay inaad ka qayb noqoto tartankan kaasoo natiijada ka soo baxdaahi ay tahay laba uun middood guul iyo guuldarro labadaba iskuma heli kartid ama waad guulaysan ama waad guuldarraysan haddii aad guuldarraysato waa in aad isku dhiibtaa kuwa guulaystay haddii aad guulaysato sidoo kale waa inay isku kaasoo dhiibaan kuwa guuldarraystay intaasi ayayba ku eg tahay sidaas ayaannu yeeli doonaa sharcigana waa in la dabaqaa mugabe waxa uu beeniyey inuu maruursanayo doorashada sida uu ku eedeeyey maalintii ugu horreysay ee doorashada tasfangarai oo sheegay inuu madaxweynuhu isku dayayo inuu xado doorashada labada nin ayaa hogaaminaya dowlad awood qaybsi ah oo burbur qarka u saaran taasoo laga soo alkumay doorashooyinkii labadii kun iyo sideedda ee muranka dhaliyey oo uu hogaamiyaha mucaaradka tasfangarai uu muran ka keenay markaasi natiijadii doorashada waxaanay taasi sababtay dhimashada laba boqol oo qof oo taageerayaashiisa ah iyo ammaan darro guud oo dalkaasi ku baahday dhinaca kalena maraykanka ayaa muujiyey walaacooda ku aadan dhaqamada kala qaybsan ee hay-adaha ammaanka dawliga ah ee dalkaasi iyo sidoo kale kooxaha farsamada iyo qaabaynta u qaabilsan doorashada sida ay doorashada maanta uga dhigi karaan mid cad oo lagu kalsoonaan karo goobjoogayaasha reer galbeedka ayaa laga mamnuucay inay doorashada la socdaan ku dhowaad toddoba kun oo goobjoogayaal gudaha ah iyo boqolaal kale oo ka socda wadamada afrika ayaa hanaankan doorashada dusha ka eegi doona guddiga doorashada ayaa haysta ilaa iyo bisha agost shanteeda in ay ku dhawaaqaan natiijada doorashada maanta falastiin axmed imaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintaasi ku saabsan doorashada guud ee ka dhexaysa maanta dalkaasi zimbabwe